waxaan bilaabaynaa suuratu taxriim iyaduna waa madaniyo wey qeybta ugu horeysa waxay ka hadlaysaa arrin ku saabsan nabiga iyo qoyskiisa arrin soo waajahday oo la xalinayo arrin nabiga iyo qoyskiisa soo waajahday oo la xalinayo qur-aankan haddaa u fiirsa waxaad arkaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrimihiisa iyo shanigiisa inay aada u weyn yihiin wixii asaga ku saabsan in asaga la ixtiraamo nabiga la weyneeyo inay waxweyn ay sharciga ku tahay in nabiga broblem lagu rido iyo mashaakil oo la dhibo wax weyn oo sharciga uu necab yahay inay maaragtay ay tahay marka hadya goore waxaad dareemaysaa marka wixii mushkilaho lasoo gudboonaada in la xalinayo qoyska nabigana uu qaymo weyn oo muslimiinta ugufads ugu fadhiyo sababta waa miithaalkii iyo tusaalihii lagu dayan lahaa marka waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo arrimaha nabiga ka mid a caleyhi salaatu salaam iyo ku saabsan in qur-aanka lagu xalinayo gaar ahaan haweenkao kale waa iska bini aadam haddii ama ay xoogaa adduunyo ay maaragtay un adduunyo ay dalbadaan oo adduunyo weliba caadiya ma ah waa u waaweyn maana adduunyo xataa caadiga nolosha maaragtay caadiga common lifeka xataa haddii ay dalbadaan waa lasoo dhexgelaya al meesha nolol adduunye ma taalo yani saa anabiy in kuntuna tiridna alxayaata dunya waziinataha fatacaalin umatixkuna waysarixkuna saraaxan jamiil adduunya meeshan ka hadal ma tahay qoyskan waa qoys nadiif haddaa nolol rabtaan iyo adduunya artan waa dalaaqa xoolaa laydinka dharjinaya wain kuna turidna kuntuna turidna allaha warasuula wadaara alaakhira faina laa acada lilmuxsanaati minkuna ajran cadiim haddaad ilaahay rasuulkiisii aakhira aad rabtaan khayr badan baa idin yaalee sabra soo maha adduunya lainku maaweeli maama dad mustawo sare lahaateen marka dambena saxaabada waxay ku fiicnaayeen aswaaja nabiga adabta waa la qaadan sidoo kale suuratu taxriim haweenka xoogaa kiiraa dhex mari karta maadaama nabigu oo haween u badan oo qabay maseyr iyo waxbaa dhex mari karta maseyrkii marka broblemaa ka dhalan kara iyo mashaakil ay nabiga ku abuuri karaan qur-aankaasoo dhexgelaya marka waxale nabiga caleyhi salaatu salaam qoyskiisa qoys caadiya maa adinkuna caadi ma ihidin waa inaad joojisaan waxyaalaha sababtoo ah nabiga caleyhi salaatu slam mas-uuliyadii iyo risaaladii iyo jihaadkii waxaa baarsan yahay haddaa marka tashwiish lagu furo dacwadii iyo gurigii nabiga caleyhi salaatu salaam waa dhibaato wey mar kale waxaad arkaysaa nabiga caleyhi salaatu salaam intuu aroos dhigay gurigiisiibaa xoogaa dad ay ku sheekaysteen ay ku daaheen nabiguna waa xishaad badnaa markii cuntadii welimadii la cunid baa guriga isaga sheekaystay nabiguna caleyhi salaatu salaam wou ka xishooda gurigi inuu ka bixiyo islaamtii waa ka xayirantay isagii waa xayiran yahay qur-aankaa kusoo degay marka ma garatay yaa yuha ladin am laa tadkhulu buyuuta nabiy ilaa an yuudan lakum ilaa dacaami in cunto la inkaga idmo maahan dalaq dalaq ma jirto hayra naadirin inaa weliba cuntadu markay bislaatoy diyaartaa imaanaysaa hadhow markay dhammaatana meesha sheeko lasaga qabsa walaa mustaanasiina lixadiida adinkoon sheeko aan maarata isku weheshanayni meesha waxaa la dantii lagu laha hadii laga dhammaysto sida maqaayid jooga soomaalida maanta dhan waqti la isaga dhuminayo ma ahan meesha hawl iyo dacwaa taalo soo maaha maqaayad un ilmihii lagu dayaco diintii lagu dayaco ma aha waxaa la yaaba xataa meelaha jiimamka haddaa tag dadku waqtooda meel wax macana ku xajirkiisa anfaco meel wax jiimka maku arkays wax maarfac ma arkaysid meel marfashqaad iyo maqaayad fadhi ku dirar bis a loo badany wax ilmihii xataa atuushan siinayo oo caawinayo maaragtay ma lahan meel ama maslax xataa badaniyi iyo dadkii badana maku arkaysid marka sharciga baagamudaas ma ogola khaas ahaan beytkeena nabigeena caleyhi salaatu wasalaam marka waxaad arkaysaa qiimaha uu leeyahay ayadan marka haweenka nabiga caleyhi salaatu salaam oo xoogaa intay isu masayreen xoogaa wax yar nabiga dhibaato kasoo gaartay oo nabigu caleyhi salaam dhibaatada darteed oo haweentiisii uu ka ictisaalay oo macnaa ka fogaaday oo ka dhaartay hal bil oo muslimiintiina markaa broblem iyo dhibaato ku noqotay ayay xalinaysaa marka arrintaas taasna waxay kutusina qoyska nabiga ahmiyadiisa marka alle wuxuu leeyay subxaana watacaala yaa ayuha nabiyu nabiyu lima tuxarimu maxaad u xarimaysaa maa axala allaahu ilaahay wuxuu kuu xalilay laka adiga uu kuu xalilay tabtaqii adigoo jerinaaya mardaata aswaajika haweenkaaga inay riladooda adigoo jerinaaya oo ayaga ku raaligeli isle wallaahu allana kafuurun ku dhaafid badan waayo adiga kuu dhaafo raxiimun kuu naxariisto ilaahay waa ka yiri liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta-ahara ma garat haddaba haddii aada dhaaratay dhaarta kafaaro guday leedoo qad farada allahu ilaahay wou farad yeelo wuu jideeyey lakum adinka taxillata aymaanikum dhaartiina saad uga xalaal noqon lahaydeen oo wax haddii aada ku dhaarataan inaad dhaartaa ka kafaaro gudataan oo waxa biriga ood ka dhaarateen inaad maaragtay usoo noqotaan wallaahu allana mowlaakum asagaa naasirkiina ah wa huwa asaguna alcaliimu alla cilmi badan weeye alxakiim oo xikmo u saaxiib arrintii marka waxay ka dhalataa la sheegayaa oo nabiga caleyhi salaatu salaam taxriimka oo xarimay maxay ka dhalatay wadkur xasuuso id waqti asara nabiyu nabigu ou siraystay ilaa bacdi aswaajihi haweenkiisa qaar ka mida ayuu hadal ku siraystay xadiidan sheeko sheekadii marka nabigu waxau dhahay cid kale ha u waramin cid kale ay u warantay falamaa naba-at bihi markii qofka sheekadii ay sheegto cid kale u sheegtay wa adharahu llaahu calayhi ilaahayna nabigu uu goysiyey ilaa nabigu waa laga waxyoonayaahe carafa nabigu wou baray bacdahu arrintii qaarkeedu meeluu ka tusiiyey wa acrada can bacdin qaarna waa ka jeestay meeluu uga iftiimiyey si ay u ogaato in sheekadaas ilaahay uu soo gaarsiiyey falamaa naba-ahaa bihi markuu u sheegay qaalad waxay tihi man anba-aka haada yaa kuu sheega haweentii kalena u sheegtay moodeysaa qaala markaasuu wuxuu yidhi naba-anii waxaa ii sheegay alcaliimu allihii wax kasta ogaa alkhabiiru ee khibrada badna ee wax kasta waxogaalu ahaa haweenkii marka mucaamaradaas ka dambeeyaa lala hadloo waxaa leeya inta tuubaa haddaad u toobad keentaan gabdhayahow ilallaahi ilaahay haddaad u keeni kartaan macnaa ilaahay wuu idinka aqbalaya wax laga toobad keenana waa samayseenoo faqad saqad quluubukumaa quluubtiina waa ay leexatay oo xoogaa nabiga caleyhi salaatu salaam ayaad u heshiiseen wa in tadaahara calayhi haddaad nabiga isugu tagtaanna nabigu ciidan ma waayine fa ina allaha alla huwa mowlaahu naasirkiisa wa jibriilu jibriil iyo wa saalixu muminiin muminiintkooda wanaagsanoo abuubakar iyo cumar ay uga horeeyaan waalmalaa-ikatu malaa-igtuna bacda daalika dahiirun nabigay la jirtaa u kaalmeynayaan haddaba waxaa laleeyahay haddaad istirahdeen nabigu idinkama sabri karo oo maqaamkiina aada garaweysaan isjira oo haddaba qabsada boosashinkiina qabsado hadduu qofku boosashinkiisa oo mar ka dhumo nabiga ilaahay ma dayacayo ee adinkay idiin dan taha layihi nabiga inaad ku dhegtaan oo aswaaji nebiya aada ku baaqi noqotaane qabsada casaa rabbuhu nabiga rabbigiis wuxuu mudan yahay in dallaqo kunna haddii uu idin dalaaqo oo lacalla intaad nabiga dhibtaan arrintaasi ay ku dhammaato inuu idin dalaaqo an yubdilahu inuu ilaahay inugu bedel siiyo aswaajan haween khayran minkunna idinka fiican muslimaatin muslimaad ah mu'minaatin mu'minaad ah qaanitaatin kuwo adeecsan ilaahay rasuulkiisaba taa'ibaatin oo toobad keenay caabidaatin alla caabudo saa'ixaatin oo soom badan hayibaatin gabdho oo garooba iyo wa abkaaranba ah marka hadalkan waa hadal weyn waa hadalkana haddii asbaabu nusuulkii iyo qisadii aan la fahmin lama fahmi karo qisaska qur-aanka ugu dheerdheeri ka mid ta laaki haddii aan soo khulaaseyno sida bukhaari ay wariyeen iyo muslimba khulaasatlkalaam waxaa weeye nabiga caleyhi salaatu wasalaam malabka ayuu jeclaa iyo waxa macaan baawahmin sal allahu caleyh wasalam marka zaynab bintu jaxash ayaa malab loo keenay marka nabigu waxaa caadadiisa baabihumi sal allahu caleyh wasalam galabtii inuu soo wada maro haweenka uu soo wada salaamo marka beeri binjax marka u galo xoogaa ay malab siin jirto hadda wax yar oo ku daahi jira caa-isho iyo xafso ayaa qoonsaday xile nabiga caleyhi salaatu salaam galab kasta ile masayra meesha soo gale guriga zeyna binjaxash xoogaa kusoo dahaa yidhaahdeen bal aan weydiino marka waa ay weydiiyeen marka hadal isku ogaadeenoo waxay yidhahdeen waa weydiineynaa hadduu yidhaahdo malabaan ka soo cunay haddii uu yidhaahdo waxaan dhiraahnaae tiri waxaad cuntay maaragtay waxaan kaa riixa maqaafir maqaafirtu waa geed xabag leh oo shinidu hadday cunto markaas xabagtiisa xoogaa ur ay leedahay ilaa shinnidu waxyaalo badanay isku dardartaa marka malabkeedaas hadday wax geeda aan fiicnan ay ku darto malabka waa halaabay maxaa arag jir dhurdaha oo kale qabadoo kale geedaha la dhaho hadduu ku daro sun camaloo noqonayo ila geedka sagaaba suno waa dhacaankiisa eh marka waa geed xoogaa xabag laho sidii maaragtay xabkaha qaarkood oo fullaayga mise geedaha xabkaha laga goosto oo marka xabagtaas camal ou markii lagu daro sidii xabakahaas ama maaragtay bahalka beeyada ahoo la ruuga camal ayuu usoo uraa markaas waxay dhaha waxaan dhahnaa tiri waxaan ka riixa maqaafir bahalkaas beeyada iyo xabakahaas urtoodoo kale aan maaragtay aan maaragtay aan kaa dareemayna sidii ku heshiiyeen nabiga cale way weydiiyeen maxaas gurigaas ugu daahdaa malabaan ka soo cunaa markaas waxay inii ajidu riixa maqaafira may may waa malab waaye markaas waxay dhaheen jarasad maaragtay geedkaasi xoogaa soo goosatay oo soo daaqday markaasu nabigu waxuu dhahay xabso wuxuu ku dhawaa iska xarimaa mar dambe ma cunaayb laakiin qofna ha u sheegi kala dambe zeyno soo mara malabku siyay maaqti uu ka cudur daaray ilaa waxay dhahay waxbaa kaasoo shirfa wax shirfana ma ahayna laakiin xoogaa waxay ahayd arrintii mu-aamare ahayd khabarkii markaa markay isgaarsiiyeen oo nabiga oo ka dhaarto iyagii dhammaa ka dhex baxa calayhi isalaatu wasalaam xoogaa dhibo badan markii uu maarata uu kasoo gaaray ee riwaayad kalena waa sheegaan oo addoontiisa maariil qabdiya ayuu maarata guryaha mid kamida nabiga uu kula kulmay caleyhi salaatu wasalaam marka xabsaa ku carootay marka waa iska xarimaa yiri iyadoo nisaa iyaa warisay xeenka kuma taalo oo laakiin qisadaana marka ka seexsa labaduba inay dhacaan waa dhici karta nabigu caleyhi salatu salaam arrintii marka dhibay ku noqotay inuu haweenkiisa dhama ka ictizaalay noqoto marka muslimiintii waxay moodeen marka inuu nabigu haweenkiisii oo furay cumaraa marka arrintii soo dhexgalay nin ordaha uin saaxiibkiisa oo nabiga u kaltami jireen wuxuu yihi balaayaa dhacdo nabiga haweenkiisii oo fura uu ka tegay war wuxuu yihi maqasaanaa soo duushay war wax ka daranaa dhacay nabiga haweenkii furay macnaa ciid duulaan kor ka yimid iyo qoyskii nabigu dhibaato gaarayaa muslimiinta la weyn qoyska nabiga dhibaato isoo gaara dadkii oo murugsan cumar waa soo orday radia allahu canhu nabigu ka idan weydiistay adiga bacda waqti waa u idma nabiga caleyhi salaatu wasalaam nabigu marka uu ka qosliyey cumarna wuxuu ogaaday dadku hadday meelo kala duwan intay meel kasoo guuraan meel yimaadaan dhaqan isbedelaa dhacay nimanka quraysh waxay ahaayeen niman haweenka ka adag oo maamulo hadal lagu soo celi ansaartuna waxay ahaayeen niman haweenka u jilicsano haweenka xoogaa wax iska maamushaan ayay ahaayeen haweenkii quraysh kuwii ka barteen marka raggan hadalka lagu soo celinayo markii dambe cumar islaantiisaa la hadlay markaas hadal ku soo celis maana hadal ugu soo celinay waxaan kuu diri inaad samayso fa adiga maxaatay tiri nabigaaba haweenkiisu intay hadallada kusoo celiyaan ee middood maalin aysan la hadlaynin xafsa ma ka mid too yiri haa xafsuu soo orday masaasa samaysaha inkaaraan kugu dhacdo ma ka aamin tahay intuu nabigu caroodo ilaahay inuu kuu caroodo laakiin wuxuu dhan waa ku digaya kudag inuu dhaha gabar kaa qurxoon oo nabigu kaa jecelya inuu kula qabo intaa la masayr tirada halaagsan dhow tabartaada aqoon xaaishow ka wada cumar haweenka nabiga la hadlo wuxuu dha adinka mawaalantiin miyaanaan ka cabsanayn carada nabiga inuu idiin caroodo oo hadduu idin furo ilaahay hayibaatin oo abkaar ugu bedeli karo markii dambe caaisho iyo umusalama ku adkeeyo hadalka waxay dhaheen rasuulka muxuu naagiis ku wacdimiy adiga ma u wacdinayo cumar far soo fiiqanaa noqotee dib u degaal dhaha cumar cumar radia allahu canhu xaqa unbuu sheegaya hadiyo ka horaada meelaha iyo wax ka qaban karo cid geli karta lama arko sababto waa mulham ma garata qof walba usluuba u munaasab ah markii dambe rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam sow hadba wax ugu sheegayay oo qisadaana u sheega maarata haweenteeda hadal si ugu soo celisay iyo xabse hadalkii uu ku yiri nabiga uu ka qosliyey calayhi salaatu wasalaam adiga bacda sheeko dheer markuu nabiga uu ka qosliyey oo ka farxiyey ayuu dhahay haweentii ma furtay mayou dhahna furin nabiga calayhi salaatu wasalaam hadhow intuu soo baxo dha war ogaada nabigu haweenka ma furin buu dhahay marka waa tii ay soo degtay waidaa jaa-ahum amru min alamni aw ilkhawfi adacuu bihi walow raduuhu ila arasuuli wa ilaa lamri minhum lacalimahu ladiina yastamicuunahu minhu hadalka la iskama faafiyo dadka xil kaska oo arinta ka biyo keeni kara aa loo diraa sababta nabigu waa caraysnaa calayhi salaatu wasalaam cumar se ugu gaatamaya hadba meel uga qoslinayo hadba nabigu u wehelinayo hadba hadal u dhahay ayuu marka dambe oo nabiga u furfurma calayhi salaatu wasalaam xaqiiqadiibuu soo ogaaday adiga xaqiiqadii marka uu soo ogaaday uu ku bishaareeyey markii sagaal iyo labaatan ay dhammaatay oo nabiga oo usoo noqda haweenkiisi dhaartiina waxay noqotay maaragtay qofka haddoo haweentiisa uu iska xari waa iga xaaraam uu yiraahdo wax kaloo laga rabo un waxawaa yemiin bimathaabati alyemiin w inuu kafaaro guto oo maaragtay toban miskiin oo qudiyo ama toban maaragtay oo miskiin dhar siiyo hadduusan helin ou saddex beri oo soomo arrintii marka saasay ku xalisantay haweenkii nabigana calayhi salaatu wasalaam waxay yeeleen dardaarankii alle iyo tawjiihii alle marka haddee lama bedelino haween kale ayagiibaa meeshii boosashankii laga rabay istaagay iyo meeshii laga rabay oo canaantii marka ay qaatay saasoo marka ugu doortay in haweenkiisa fi dunya waalaakhira inay noqdaan ba ilaahay ugu doortay nabiga calayhi salatu wasalaam haweenkiisa mushkiladiina marka halkaa ayay ku xalisantay marka may hadduu dhaarti u buriyo ha dhaarti markuu marka kafaara gudka bixinaysa waa anagii soo maraynay haddaad taad wax ka dhaaratid beriga hadhow aada rabtid inaad berigii aada samayso waa kafaaro gudayna wixiina waa sameynay ama haddaad kusii socotay kafaaro gud meeshii malaha marka qofka hadduu yihahda haweentiisa waa iga xaaraam sida ibnu cabaas uu yiri waxaweye waa yemiin acmal waay waa kafaaro gud wey ilaa haweentaadu waa xaaraam marku xaaraam noqonayso mathaabat alyemiina marka loo xisaabayo nacam laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasanata o dhan nabiga waa kafaaro gudoo dhan yaa ayuha nabiyu nabiyow lima tuxarimu maxaad u xarimaysaa maa axala allaahu laka ilaahay wuxuu kuu xalilay oo ama malabkii ah ama maariyatu lqibdiya ah labadaba tabtaqii adigoo jerinaya mardaata aswaajika haweenkaaga raalli ahaashadooda markaa dee xalaasha haween ku maslixay looma xarimaayo iska jira haweenka xaqooda waa la siinaya laakiin hadday maaragtay kugu dalacaan oo marka ay ku taxakumaan oo xaq ay kaa duudsiyaan ama cadaaladdan iyadana waa inkaarhooda gabdhaha iyaguna xadkooda ay joogaan waay ragguna aysan xadka aysan ka bixin xaqoodana aysan ka layicin waxayna xaq u lahayn oo sharci u lahayn inaan maaragtay lagu maslaxayn tabtaqii adigoo jerinaya mardaata aswaajika haweentaad inaad raalli gelist ayaa wax xalaala kuu xarimaysa wallaahu allana kafuurun ku dhaafid bayn raximin oo ku naxariiso badan ilaahayna diinta kuguma coslaynine marka waxaan ilaahay kaa xarimna iska xariminin waxaan ilaahay kugu waajibinah isku waajibin sababtu waa ma haddii aadaba dhaaratay dhaarta waa ka xalaal noqon karta qad farad allaahu lakum ilaahay wuxuu idinku farad yeelay oo idiin jideeyey taxilata aymaanaku dhaartan waxaa uga xalaal noqon lahaydin oo waa maxay haddii inaad haddaad kafaaro gudatid wixii aad ka dhaaratay oo biri ah waa samayn kartaa marka wallaahu alana mowlaakum asagaa naasirkiina oo wixii khayra isagaa idiin xalinayo wahuwa alcaliimu kii og weeye wax kastaba alxakiimu xikma u saaxiiba oo wax kastaba xikmo ku dejinaya xikmadana waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala dhaartii uu taxilo iyo wax looga xalaal noqdo u sameeyo qofka haddii uu dhaarto wax ka khayr badan u arko wixii ka khayr badan intuu sameeyo inuu markaa dhaartiin uu ka faaro guto qisadii baa la xasuusinaya wadkur xasuuso id waqti asara nabiyu nabigu u siraystay oo ku qarsaday ilaa bacdi aswaajihi xadiidan sheeko oo waa maxay sheekadii ah markii ay le wax oo maaragtay xabag ay kasoo uraysaa soo cunto mar daba ma cunaya malabka zaynab ama haweentii oo maariya uu guriga xabso uu ugu timid isagoo ku haysta nabiga caleyhi salaam ay la joogto ayuu wuxuu yihi mar dambe khalaas iyada dhan baaba iska xarimaaba falamaa naba-at maxaa u qadaran meesha fa akhbarat hayraha cid kale marka u warantay nabiguna waxau dhaha cid kale u sheegi dhaha cid kale u warantay marka ayaa meesha ka xadfan falamaa nabaad bihi khabarkii markay sheegto cid kale u sheegta caaishay u sheegtaa la yidhaahdaa wa adharahu llahu ilaahiina u muujiyey caleyhi nabiga korkiisa carafa wou aqoonsiiyey bacdahaa bacdahu sheekadii qaar ka mida ayuu dhinac uga fayday ilaa nabiga xishoodkiisaa ka mida caleyhi salaatu wasalaam wax afka lagu wada qeex meel unbuu bac ugas uga waaciyo wa acrada can bacdin qaarna waa iska jees waa ka jeestay hadalka istiqsaal lagu sameey alabiib bilishaarati yafhamu qofka laba rabo inaad wixii aad ku waxayso dad meel aad ka fahamsiin kartid yakfi falamaa naba-aha bihi markuu u waramay qaalad waxay tihi man anba-aka haada yaa kuu sheegay waxay mooday saaxiibteedii kale u sheegtin u sheeg qaala wuxuu yihi warkan war bini aadan waa ka sarreeyaahe naba-ani waxaa ii waramay alcaliimu alla cilmi u saaxiibo alkhabiir oo xoggaal wax ka qarsoon aan la arkin halkaa markay marayso labadii gabdhood oo caaishiya xafsa way sida ibnu cabaas markii uu weydiiyey labada mar gabdhood ee nabigu u heshiiyey labadee waayo dhah ibnu cabaas waxoo dha geesinimo badnida marka de inuu sheegana ma rabin gabadhiisaa ku jirta laakiin ibnu cabaas hadoo wejiyey cilmi lama qari kara waa sheegay cumar radi allahu canhu qisadii dhaba marka usoo sheegay hadda aan ka sheekeynayn inta tuubaa haddaad toobad keensaan laba yahow gabdho caaishiya xabsoy ilaahay toobad waa idinka aqbalaa weye wax laga toobad keenana waa samayseeno faqad saqad quluubukumaa quluubtiinu waa ilaaxatay waa laba qalbi laakiin qalbaykumaa intii la dhahayay waa la iska jamciyey quluubtiinu waa leexataa maadaama la idaafeeyey wa in tadaaharaa calayhi haddaad nabiga isugu tagtaan oo dhanac dhinac ka noqotaan nabigu hadda hiil ma weynaayo ogaado fa ina allaha alla huwa mowlaahu asagaa naar sirkiisa alle wa jibriilu jibriil asagaa naar sirkiisa usoo gurmanaya wa saalixulmuminiin muminiintkooda wanaagsan abubakar iyo cumar iyo inta la jirtoo dhanba waalmalaa-ikatu malaa-igtuna bacda daalika intaas ka bacdi dahiirun ayaguna kuwii soo gurmanaya wey cumar marka waxay ka mid tahay aayaadkaana muwaafaqaadka cumaray ka mid tahay markuu haweenka owaanaya wuxuu yiri oo ma ka aamin tihiin intuu ilaahay nabiga caraysku kuga caroodo oo intuu nabigu idin dalaaqo kuwo ka fiican laynkugu bedelo haddaa adinku aad dhibka aada jooji weysaan oo boosashinkiina sharaftale aad qabsan weysaan inaa khadka aad ka dhacdaan ma ka aamintihin marka aayaddiiyaa soo dad muwaafaqaadka cumare ka mid weligiina waxaa ra-yi intaan soo jeediyey qalla intaan aayad aysan ku imaan taasna hadda nabigaa sheego waxuu dhahay kaana fii man qablakum waxaa dhihi jira mulhamuun ma garat wamuxadayn muxadahuun kuwa wax loo sheego wax lagu ilhaamiyo fa in yakun min hadihi lumma fa cumarow dhah hadduu ummaddan ka mid yahay waa cumar xadiid waxuu aha hadduu loo bacad fiikum la bucita fiikum cumar cumar lainku soo bixi lahaa marka waxaad arkaysaa meelo cid kala geli karta aan la arkin oo ilaahay rasuulkiisana uga raaliyihiin oo cumar oo jiira khayr iyo maslaxow ka keena waxyigiiyaa waafaqaya marka waa rasuulku sida uu sheegay mulhamnimadiisii waa radi allah canhu arda nacam bur iyo biyo u kala saaraya casaa rabbuhu ilaahay nabiga rabbigiisu wuxuu mudan yahay in dallaqa kunna hadduu idin dalaaqo an yubdilahu aswaajan inuu zawjiyaal kale ugu bedelo khayran min kunna ka khayr badan muslimaatin kuwa muslimaad oo mu'minaatin ah oo muslimaat man haddii la yihahdo muslimaad waxaa weeye axkaamta daahirkaa fuliyo inqiyaadka axkaamta qalbiga oo iimaanka iyo maxabadana fuliyo qaanitaatin alla adeeco taa'ibaatin alla u toobad keena mar kastaba wanaaggana ku dadaalo xumidana ka carara caabidaatin alla caabudo cibaado badan qofka badana cibaadada badan dadku caabid yara culamada marka loo tarjumayo faqihun caabid fiqatun caabid macnaa qofka aada u cibaadaysta la dhahaa nacam ila dadku way kale cibaado badnaayeen saa'ixaatin oo haddana soon badan siyaaxada soonkaa looga jeeda kuwaasoo thayibaatin garoobay oo abkaaran ah marka waxa weye tanwiica waxaa loo sheegay ilaan waxaa weeye isagaa macnaha qofka himadiisu badan yani tanwiicaas kuwa garooba iyo ku bikraba ilaah inuu bedelaa dhec marka hadde waxaa weeye haweenkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayagaa nabiga doortay oo sharaftii qaatay saasay taa marka lama bedelin wahuna aswaajuhu fi dunya waalaakhirati nacam haye aayadaha kale meelay ka bilaaban ya ayuha aladiin halkaa ku noogu joogo sal alla calaa maxamedin من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الدين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay suuratu taxriim waxaan ka soo hadalnay qisadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo haweenkiisa dhex martay iyo sida loo xaliyey inuu nabigu caleyhi salaatu wasalaam markii ay xoogaha haweenku ay mu-aamaro ay ku sameeyeen inuu ka dhaartay kabacdina marka waxyigu uu soo degay oo haweenkii u laabtay ayagiina la canaantay oo markaa la saxay oo isi saxeen ee markaa reerihii nabiga caleyhi salaatu wasalaam towfiiq iyo khayr arrintiisa ay kusoo gebagabowday haddaba maadaama ay saas tahay ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumeeyow quu ilaaliya anfusakum nafsadiina iyo wa ahliikum ahalkiina naara naar ka ilaaliya waquuduhaa naartaasoo waxaa dab u ah oo xaabo iyo qoryo oo shidaal u ah ay yihiin annaasu dad iyo walxijaaratu dad dhagax dhagax weliba dhagaxdan kibriidka ka samaysan fosforoska ee la yiraahdo ee aada u kulul oo kibriitul axmar ay dhahaan oo wax maado aada u qurun badan waayo cida dhanba aada u shidanta wey walciyaadu billah calayhaa naartaa korkeeda waxaa ahaatay malaa'ikatun malaa'ig oo khilaadun oo kakan ahlu naarka ku kakan shidaadun oo xoog badan oo aada u cadaabaya kuwaasoo laa yacsuuna allaha ilaahay aan ku caasanaynin ma amarahum waxu faro oo wixii loo diro ahlu naarka cadaaba haddii la yidhaahdo anwaaca alcadaab aan maaragtay waxba aan caasinayninun waxba oo maaragtay aan u naxariisanaynin wayafcaluuna waxay sameynayaan maa yu'maruuna wixii la farayo marka markii qoyska arrintiisa la xaliyey ayaa muuminiinta oo dhan oo nabigu ku jirana waa la khitaaba waxaa leeyahay naftiinana mas-uulaad ka tihiin ahalkiinana xila idinka saara macnaa ahalka laftiisa in la badbaadiyo oo la tarbiyeeyo ood naar iska ilaalisa oo dadka iyagoo mu'miniinah laleeyahay naar iska ilaalija ayagoo markaa dadkii mu'miniina leeya naar iska ilaaliyo sababtoo ah waxaa weeyaan naartan qofkii galabsada unbay tegaysaa qof ay ka caagan tahay allaahuma qof ilaahay uu ka nabadgeliyo asbaabtii la yimaada maahane qof ka aamina lama arko ambiyada iyo owliyada ilaahayn aamin ka ahayn oo ka baqa iyo malaa'igta ka baqa oo ilaahay ka baqo cadaabkiisa ka baqa marka naftiina iyo owlaadiina ahalka kaga ilaaliyo haddana nafta sida looga ilaalinayo waxaa weeye sida culimmadu ay yidhaahdeen icmaluu bidaacati illaahi ibnu cabaaso kale wuxuu yihi daacada alle ku camalfala wataquu macaasi illaahi caasinta allena ka fogaado wa amuruu ahliikum bidikri dikriga iyo maaragtay ilaahay inay xusaan maaragtay oo ka cabsadaan faro yunjiikum allahu min annaari naartuu ilaahay idinka korinaya qataadana wuxuu dhahay saad naarta uga korinaya waxaa waaye ittaqu llaha wasu mujaahid wuxuu yihi ittaqu llaha wa awsuu ahliikum bitaqwa allah adinkuna ilaahay ka baqo oo waajibaadkii la imaada ahalkiinana u dardaarma nacam qataada wuxuu yihi waa inaad daacada alle aada fartid macaasina aad ka reebtid oo diinta iyo amarka alle aada ku socodsiisid marka inaan inagu nidhaahno masaajidaan iska soo aadaynaa ilmahana dan kama lihin taas waa mas-uuliye xumowa waxay ku tusinaysaa imaa laba inay mid tahay waxa adiga aada rumaysantood leedahay diin iyo salaadan tukana inaysan aaminaadba aysan kaa ahayn mise inaada dadkaadaba aadan jeclayn oo qaar qaar aadan la jeclayn qofka sidqigiisana waxaa lagu yaqaanaa diintu inay ka dhab tahay inuu dadkiisa diinta kula dagaalamo oo ku tarbiyayo ikhlaaskiisa sababtoo ambiyada waxaa lagu bilaabi jiray wa andira cashiirataka alaqrabiin horta inay diintaada runkaa tahay maxaa u daliil cashiiradaa diinta far mase waa sida qaqablayaalko dagaalka markuu gelayo ilaa maslaxo beenahu doonaahe ilmaha islaam intuu dabka ku shido kuwiisana oo dhoofsanaya kuwiisana meelahaas meelo oo sayf oo ku dhoofsanaya masaakiinta ilmihii darbijiifka ahaa oo la rabay in loo kaalmeeyana inta xoogaa cambuulaa la siiyaa marka wuquud laga dhiganayo ma ahan taasoo kale haddaad aaminsan tahay inay aakharo dhab tahay jihaadka oo saxiya diinta ay xaq tahay salaada iyo soonka maaragtay ka bilaab laakiin haddii la yidhaahdo wadaad gurigiis waa ka tahliil la-yahay yah meelahaas kalow ka qaraabana waa nin qaraab u socdo wey ama hadduu janno iyo naar rabo gurigiisuu ka bilaabaya inuu dadka jannada say u geli lahayn oo ku tarbiyeeyo naartana uga kori lahaa nabi dhan baa lagu amro layiri wa kaana yaamuru ahlahu bisalaati wazakaat nabigana waxaa la yidhi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha salaada farkuna sabr ilaa qofku dad kale inuu wax u sheego waa u sahlan tahay laakiin dadkiisa saacad uma sabri karo meelaha inuu iska alungeeyo welimeeyo sheekh la yihaaho jecelya laakiin ilmihii iyo haweenka de sheekku dhihi maayaan waa inaad jihaad iyo maanta ma arkaysaa maslaxo iyo marna aada u qanjiirisid marna aada u dabacsanaatid iyo daacadnimo ayay u baahan taha markaas saa darteed waa ka nabigu calayhi salaatu salaam muru sabiya bisalaati idaa balaqa sabci siniin toddoba sano hadduu gaaro fala salaada fa idaa balaqa cashra sina fadribuuha calayha markaa xoogaa ku garaaco dil hadda weyn maahane xoogaa un ku xanjafiyo oo maanta ma arkaysa ku idbiyo marka haddii ahalka toosnaantiisa waxaa weeye caruurta ilaahay towfiiqiisa waa nagu tarbiyo wiilana xala la sheekaysanaya waddankan ku dhashay marka waxaa yidhi maxaa u badan ilmaha maaragtay inay waxbarashada iyo akhlaaqda waddankan ku koray successful inay ku noqon waayaan ku najixi waayaan badana waxay u badantay yidhahdeen dayaaca waalid qofkii gurigiisa laga warqabo waalidkiisa oo maaragtay dhaqanka wanaagsan dhaqanka xun ou tuso waxbarashada uu kula dadaalo ou la kifaaxo ilmahaas waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta inay ilmahaas ay hore u socdaan haddii ilaahay ula doono laakiin hadday yidhaahdaan ay dheheen london ay joogaan meelaas ha soo warwareego ha iska cayaarin xornimo sii yay la cayaarayaan xaggey u socdaan maxay la socdaan wax ka warqaba aysan jirin ilmahaas waxay u badan yidheen inay marka ay gacanta ay ka baxaan ilmihii dharaabaa garanaya oo maaragtay labaatan jiryaalkaa toban jira waqtigan ku kora tarbiyada waalidka qiimaha ay leedahay sababta waxay arkaan ilma isku galaas ahaayeen cunugii waalidkiisa uu daba socon jiray oo guriga ka dhisnaa inuu dhinac walba uu ku hagaagiyo cunugii waalidka oo layacana in maaragtay dayaac oo maaragtay uu ku dhacayo marka weliba meelahan marka la joogo waa meelaha aada loogu baahan yahay waxaa la yidhi dhaqankii soomaalida horo ninka uun masruufa loogaga baahan yahay macalinka duu isagaa waxbaraaya kan iskoolka dad daacadahan haysan soo maaha islaanta uun masruuf haddaa u shaqaysa iyadoo cuntada ha u kariso macalimiin dugsiyaalkan ha kala aado ma jiro wax daacada hadda lama arko bay-awada adeer iyo abtiyoo dadka ay daacad yihiin waa dhammaatay waa dhurwaan in ari ku foofsaday wa ari haddaad meel dhurwaala ku soofsatay iyo libaax ari nabad qaba ma kuusoo hoyanayo mid jaban iyo mid jiisaa kuusoo hoynaysa marka ilmihii inta dhurwaa laga keeno la yidhi cayrna waa qaataan marfashayga aan iska aado maaragtay siyaasadda xuna soomaaliya ka jirta aan lagu yeesho ganacsi iyo xoole aan ka fikiro meelahaas aan iska wareego ilmihiina ayagoo suluba ha i yimaadeen wax soconaya ma ahan man jadda wajada waman zaraca xasad qofkii dadaala dadaalkiisa miraha waa helaya qofkii wax wanaa qofkuna waxuu abuurta unbaa usoo baxay marka ilmaha ha lagu dadaalo sababtoo mas-uuliya kaa saaran kaligayaa iska tukana cunugii salaad u kacin maayo hurdadaa xoogaa looga naxaya waxaas ma waa inaad ku tarbiyaysay hadhowbuu ku mahadin doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii aliya rumiya rasuulkiisa rumeeyo quu ilaaliya anfusakum nafsadiina wa ahlikum iyo ahalkiina haweenka iyo ilmaha iyo wixii mas-uuliyadiinu ay gacanta mas-uuliyaad uga haysaan naaran dab ka ilaaliya oo macnaa asbaabteedii ka ilaaliya oo macaasidii allaah waxay ku uga badbaadi lahaayeen oo jannadii ku aadi lahaayeenoo ku ilaaliya oo daacadii allah naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu shidayo qoryo iyo xaabo u ah annaasu dad ayihiin walxijaaratu dhagax qaarna waa asnaamtu yihahda laakiin waa kibriit al axmar waxaan fosforoska aada iyo aada u gubta oo mawaadada maaragtay mushtacilka aada u gubta oo kale waayo calayha waxaa kaaga sii daran dadka khasanada ahoo tawalinaya malaa-igta waa malaa-ig naxariislaawayaal ahoo calayhaa korkeeda waxaa ahaaday malaa-ikatun malaa-ig oo zabaaniye ah oo naarta ku cadaabta khilaadun qaqallafsan oo maaragtay xooggooda uu badan yahay ahlu naarkana ku qallafsan oo shidaadun adagoo qalbi adag oo naxariisanaynin laa yacsuuna allaha ilaahay aan ku caasinaynin maa amarahum waxuu faro wayafcaluuna waxay sameyn maa yu-maruuna waxa la farayo inay gaalada ay maaragtay si xun ay u cadaabaan ayaa la farayaa marka oo anwaaca alcadaab ay dhadhansiiyaan ma daalayaan ma naxariisanayaan marka meeshaas waxaa leeyahay meel loo aado maahane halkaa iska jira ilaahay meelo badan wale wayuxadirukum ullahu nafsahu ilaahay wuu isagoo iskaga kiindigaya war ilaahay ku qatal mina alla waa rabbi la caabudo addoommaduna waa addoommo ninkii qaldanmana waa dembigiisa waa laga jaasaynaa ilaahay isaga iskaga kiindiga waxoola haygu qatal minina ma garata aabbiyo hooyo idin dhalay oo idinla ciyaaraa maahan rabbi waa rabbi annagana addoonana marka ha qatal mina ley iska ilaaliya naartaa iska waabiya asbaabteeda qaata qofkii haddii naar safka yihahdo anaa ku qaadayana isaga unbaa ka sheekeyn doona ilaahi naga koriye subxaana wa tacaala marka qofkii marka digniintan qaado waayo oo kufriyo oo caasiya hadhow markuu naartii galo ictidaaraad iyo tanutanla iyo intay ka jabantay iyo saan ma ahayn waxba tari mayso marka waxaa le yaa ayuha aladiina kafaruu kuwa alla ku kufriyow oo ilaahay nicmadiis kufriyay iyo waxdaanadiisa diidow ilaahay adeeci waayow laa tactadiru lyowma maanta maarata ha cudur daaranino oo macaadiir aan qiimo lahayn hala imaanina leeyahy macaadiir iyo cudurdaar wax idin tari maayo laa tactadiruuha cudur daarnina alyowma maanta marba haddii aad alla soo adeeci weyseen ood macaasi iyo kufri iyo dembi aada la timaadeen oo toobo iyo khayr aada soo haleeli weyseen cudur meeshan meel lagu cudur daarto ma ahan laa tactadiruuha cudur daarina alyowma marka qiyaamaha markay keenaan oo cadaabkii arkaan mid walba cudur daaraya rabbi rjicuun iyo xoogaa waqti maalla isii iyo mayaan leeyahay waa dhammaatay inamaa tujzowna maanta waxaan la idiin abaal marinayaa maa kuntum tacmaluun waxaad camal fali jirteen maanta waa yowmuljazaa-e yowmulictidaar ma ahano cudurdaar waa dhammaatee marmarsiiyaha iyo cudurdaarka joojiya markii saa la isugu digay ayuu haddana alla oo mu'miniinta u naseexanaya toobaa lagu martiqaadinaya adigoo mu'mina kolley qofka mu'minka ama khayr oo ka gaabinaya ama sharbow maanta ma arkaysaa inay ka dhacdaa dhici karta mar kastaba toobo inuu ku jiro noqosho oo wixii qaladaada uu sameeyey uu ka noqdo wixii khayrahu ka gaabiyana ou ka noqdo khayrkii uu ku dadaalo shartana oo maaragtay ka gaabiyo sababtoo mar walbaba shaydaan iyo naf amaara bisuuya nala jira dacfi baa marka nala jira marka waxaad ku badbaadi kartaa had iyo gooraale inaad heegan tahay naftii in la xisaabiyo wixii kaa maqanoo wanaaga inaad doodantid wixii shar ahoo kugu jira ama camal ah oo jawaarixda ka dhacaya ama lisaanka ka dhacaya ama quluubta ka dhacaya oo xasad iyo anaannimo ah mar kastaba qofku inuu iska hufo uu ka toobad keeno toobashaduna waxay waa rujuuc ila allah ilaahay in loo soo noqdo qaladaadkii qofka uu gelayo uu kasoo noqdo ama gaabinta khayrka uu ka gaabinayo uu kasoo noqdo nacam yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyo rasuulka rumeeyow tuubuu ila allahi ilaahay usoo noqda oo qaladaadka qofkii ku jiro gaboodfal ku jira ha kasoo noqdo nacam ama maxaarim iyo xaaraam ku dhex jira ama wanaagga ka gaabinayo ilaahay ha kusoo noqdo towbatan nasuuxan towbo oo nasiixa macnaa saadiq ahoo run ah oo nusxiga asalkiisu wuxuu ka yimidaa la yidhaahdaa malabka marka la saafigareeyo ama marada marka la torayo marada marka la tolayo macnaa waa sidqi iyo ikhlaas tooba dhab ah oo macnaha qishi iyo maaragtay beenbeen uusan ku jirin oo dhab ah oo kal iyo laab ka soo noqotay ilaahay maaragtay ugu soo noqdo oo qofku isagoo gaabinta uu khayr ka gaabiye dareensan qaladka uu ku dhacana dareensan ilaahay inuu usoo noqdo subxaana wa tacaala ilaahay hana waafajiyo towbadaa marka ikhlaaska ayaana waxanfacaysa towbaduna waxay yidhahdaan culimmadu saddexda zamanba way shamlina oo zamankii tegey wixii qaladkii kaa dhacay ama wanaaggii aada ka gaabisay waxaad ku aada haleeli kartaa shalay inaad ka shalaysid ay kula xun tahay haddaadse qofkii salaaduu ka tegay hadduu soom ka tegay wax waajiba infaaq hadduu ka tegay ama xumi uu ku dhaco qaladaada macaasiya dil iyo dhac iyo zino iyo fawaaxis wixii uu ku dhacay inay la xun yihiinaa la rabo laakiin dembiga haddii uu la macaan yahay tooba meesha maba taallaba sida alle uu yihi subxaana wa tacaala afaman zuyina lahu suu camali fara-aahu xasana qof xumida loo qurxiyey ee wixii xumaaba wanaag u arka qofkaas waa qof dhinta waa ilaah baan ka magangalna subxaana wa tacaala zamanka maaragtay hadda la joogana oo xaadirkaana waxaa weeye an yaqlac inuu ka go-o ama dembigii qofka oo maaragtay la falgelaya oo sameynayay ama waxa weeye wanaaggii oo ka gaabinayay inuu ka go-o salaad la-aanaa haysa salaad inuu ku dadaalo xaaraan buu cunaya xaaraantii inuu ka haro oo wixii marka qaladkaha marka uu ka go-o hadduu qalad ku dhex jirana qaladka uu joojiyo wanaag hadduu ka gaabinayo lagu lahaana wanaadkii maaragtay uu la yimaado nacam zamanka mustaqbalkaana waxaa weeye an yaczima calaa an laa yacuud inuu go-aan uu ku gaaro inuusan u noqon macnaa isagoo go-aankaasaa laga rabaa go-aanka haddii uu ku gaaro inuusan u noqon oy dhab ay ka tahay marka qofkaasi waa taa-ib hadhow qalad haddii uu ka dhaco haddana waxaa la rabaa tii oo kale laga rabaa casiimadii inuu la yimaado casiimadii inuu maarata uu la yimaado taasaa laga rabaa yaa ayuha aladiina aama haddii xuquuq oo bini aadamna ay tahana inuu markaa iyo madaalim iyo xoolo iyo waxyaalahaasna inuu ka takhalluso oo qofkii xaqiisa u geeyo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyo rasuulkiisa rumeeyow tuubuu ila allaahi ilaahay usoo noqda toobatan nasuuxan toobadhaba allahna waafajiyo toobadhaba ilaahay usoo noqono maxaad helaysaan marka toobadda aaday u qiimo badan tahay sababtoo ah nabiyullaahi aadam wuxuu ibliis uga fiicnaaday labadaba qalad waa ku dhaceen ibliis waxa waye qaladkiiu kusoo madax taagay aadamna dembigii iyo qaladkiibuu kasoo noqday ibliisna hadda cadaaba loogu bishaareeyey nabiyullaahi aadamna waa laga tooba aqbalay marka toobada aaday u fiican tahayo casaa rabbukum rabbigiina wuxuu mudan yahay oo dhab away sababtoo casaa min allahi waxay yidhaahdaan waa xaqiiqo weeye casaa rabbukum waxuu xaqiiqo ku yaho oo dhab ah an yukafira inuu idiin dhaafo cankum idinka sayi-aatikum qaladaadkiina wixii qalada uu idinka dhaafo wixii khayrana macno uu idinka aqbalo weeye wayudkhilakum uu idingeliyo qiyaamu jannaatin beerooyin tajri ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda al anhaaru biyaalku ay soconayaan macnaa adduunkii qaakhara markaa tasdaan waxba lagu haysan oo cadaabkii lagaa badbaadiyey camalkaagii wanaagsanna laga aqbalo janno lagu geeyo waxa weeye waa natiijo midka ugu weyn waayo sababtoo maalintaas markii hadde mowqifka iyo howlka qiyaamaha iyo naarta wixii dhammaan la arko iska dhaaf cid kale ambiyadii malaa'igtiibaa maaragta yacni abaqay oo allaahuma sallim sallim baa leeyahay qof walbaba ilaahw nabad uun maanta haddaan nabadgalo qof walba uu ku fekeraya maalintaas sidaa loo argagaxayo qofkii la yihahdo waxba laguma haysto ilaahay dembigaaga waa kuu dhaafay laguma cadaabayo waxa weeye liibaan aada iyo aada u weyn bal dad badanoo wanaagsan waxay dhihi jireen waxaan jeclaan inaanba la isoo bixininba ama jannaba yaan la igelin un cadaab haddaan ka kori lahaa nasiib unbaan yeelan lahaa marka qofkii inta cadaab laga koriyey janno la geliyey waa qof liimaanay faman zuxziha can innaari wa udkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur ilaahay naartaan oo koriyo jannadii hala geeyo subxaana wa tacala isaga awood u leh biasmaa lixtasbaati lcula asbaabtana allahna waafajiyo waa goorma weli maalintaasi waa maalin adag weeye ma garat oo ilaahay qofa u naxariista maahane intii kale ay cadaabka ay ku shumeen yowma dharaar weeye laa yukhsi llaahu ilaahay uusan hoojinaynin annabiya nabiga iyo waladiina aamanuu kuwa rumeeyo macahu miicigiisa la jiro maalin waxa waaye ummadii kalo gaaladaha intay hoogaan dadka nabiga caleyhi salaatu salaam iyo ambiyada iyo wixii la jira nabigeena ugu horeeya caleyhi salaatu salaam aysan ilaahay uusa duleyneynin saa ducadana waxa ka mid allahuma inaa cudbaka min khusyi dunya wa cadaabi alaakhira allahuma laa tukhsinuu yowma yubcathuun waa kii nabi ibraahim ku ducaystay ilaahu maalinta laysoo bixinaya hana duleyn yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim yowma dharaar laa yukhsi llaahu uusan duleyneynin annabiy iyo waladiina maca nabiga iyo dadkii la jiray marka towbaddu waxay kuu suuragelinaysaa inaad nabiga la jirto caleyhi salaatu wassalaam maalintaa nabiga iyo waxa la jira keliya ay badbaadayaan ummadii kale ay hooba doonto maalintaas inaad badbaado yascaa wuu soconayaa nuuruhum nuurkooda nuuruhum nuurkooda yascaa wuxuu soconayaa beyna aydiihim hortooda iyo biaymaanihim iyo midigba ka soconaya hore iyo geesow ka soconaya nuur weyn yaquuluuna iyagoo odhanaya rabbanaa rabbigeenow atmim lanaa ilaahu noo dhammaystir nuuranaa nuurkeen waqfir lanaa noona dhaaf innaka adiga calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun ku awoodaad marka nuurka hadba inta uu la eg yahay ayuu qofka uu soco kara hadduu nuurkiisu yar yahay tartiiba u socona hadduu nuurkiisu ballaaran yahay nuur weyn ou yahay ama sidii hillaaca u gudbaya ama ilbiriqsiga ku gudbaya ama dabayl oo kale ama faras baxdooye ama saas oo kale nuurka hadduu daciif yahana gurguurasho iyo dabakusiq iyo waxyaalahaas wey marka nuurka iyo orodka qofka ayaa isleh marka marka markay alla baryayaan waxaa weeye muminiintii dadkii diinta sheeganaya mumin iyo munaafaqba nuur baa la siinaya haye ku socdaa la leeyahy meel dhexe markii la marayo siraadkii loo soo dhowya munaafiqiinta waa ka dabaya munaafiqiinta markii uu ka dabo muminiintu waa qof walba waa baqay wuxuu le adigoo sida munaafiqiintu kaadabo amaad jahanamo ku hoobata markaas munaafiqiinta markii uu ka dabo muminiintu waa qof walba waa baqay wuxuu le adigoo sida munaafiqiintu kaadabo amaad jahanamo ku hoobata markaasu wuxuu leeyahay rabbanaa rabbigeenow atmim lanaa ilaahu noo dhammaystir nuuranaa nuurkan ilaahu noo dhammaystiro jannadii nagu gaarsii oo meel xun uusan kaaga kalo go-i waa ogtihiin adigoo baabuur wata ma garat oo qabow dhacayo uu jiro khamiistii lasoo dhaafo january dhexdeeda ahayd yaa maalintaas baabuur adoo meel cidlaa maraya baraf hadduu baasiinka waxba kaala go-aan oo wax ku isxaafinayan aysan jirin soo qofkaasi halaag naftiisa uma sallimayo soo ma maxaad u malaynay marka jahanamo dhexdeeda haddii nuurka uu kaaga dhammaado iyo kalaaliibtii qofka ee dafto walciyaadu billah marka mawaaqifta in aada loo xasuusto waxyaalaha qofka cabsida ku meeraya waxaa weeye inuu mawaaqiftaa si fiican oo maaragta yacni ka-anamaa hortiisa inay ka muuqato haddaan u fiirino qalbigu waa khushuuci lahaa laakiin kafla nagu dhacdo ilaah qaflada naga qaado nacam yascaa yooma maalinuusan ilaahay duleyneynin laa yuqsi illaahu ilaahay yooma dharaarbo ilaahay nuurka haa ayuu ilaahay u dembi dhaafaya oo jannada la gelinaya laa yuqsi illaahu nabiya ilaahay nabiga uu duleynay waladiina macahu waladiina aamanuu kuwii rumeeyo macahu isaga nabigiisa micigiisa ahaaday nuuruhum nuurkooduna yascaa oo soconayo beyna aydiihim hortooda iyo biaymaani midigta oo markaa surcadiisana waa badanta kulamaa nuurka uu weynaado kulamaa uu surcada iyo maaragtay orodka uu ku gudbayo siraadka oo jahanamo uu ku dhaafiyo jannada uu ku gaarayo ay badan tahay wey markay arkaan munaafiqiintiiyo nuurkii uu ka damay yowma yaquulu munaafiquun iladiina aamanuu duruuna naqtabis min nuurikum aan idinka da shidaal qaadanay noo suga ay leeyihiin qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran nuur soo raasa meeshii laga yidi ku noqdaa leey faduriba baynahum bisuuri suuraa lagu kala goynaa marka derbi weynaa lagu kala jaraya xagga munaafiqiinta jirtana waa mugdi xagga mu'miniintana waa nuur balbalay ilaa markii hore beenbeenay diinta ku socdeen magacay ka sheeganayeen maana iimaan saxa ma ahayn markay arkaan oo munaafiqiintii nuurka ka dabay calaa calan alla baryaan oo yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbigeenow atmim lanaa noo dhammaystir nuuranaa nuurkeen waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf oo ha noo ciqaami dunuubteeni inaka adigu calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun kii awooda ayaata markii halkaas la joogo ayaa haddana nabigaa lala khidaabaya calayhi salaatu wassalaam mu'miniintii markii arrimahoodii lasoo xaliyey oo la irshaadiyey gaaladii munaafiqiinta loo soo jeestay see loola dhaqmayo mu'miniinta de waa dad la koolkoolina oo khayrka loo sheega oo sharta loo dilo dad wax qaadanayo amaa munaafiq iyo gaal waa shayaadiin ma garati marka iyagu indho kulul iyo af kulul ayay u baahan yihiin ilaa waa shaydaan soo taagan oon xaq qaadanayn marka nabigu soo wala dhaqmaya yaa ayuha nabiyu nabiyow jaahid ulkufaara gaalada la jihaad oo af iyo adin intaba kula jihaad oo xaqa ay rabaan inay burburiyaan muslimiinta inay gumaadaan ka difaac adiga mumin adiga mu'miniinta kula jirta marka iyaga hadda waxaa weeye waa la iska celinaya walmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad oo munaafiqiintu muslimiinta ku dhex jiraan meelaha jaajuusin iyo balaayo ay yihiin ayaga marka lama dilaaye waxaa weeye ceebahoodaa la sheegaya waa la bayaaninayaa maa baalu aqwaamina la leeyahay waa laydin ogyahaale waa laydinka warqaba dadka khulastana waa loo sheega ma garat siduu xudayfaba nabiga u baray ma garat waa loo sheegaya calaamaadkooda la sheegaya lagu yaqaana wala tacrifanahum fii laxni lqowli hadallada dad badan oo siday soomaali dhihi jireen wixii afka ku jira uurka me wixii uurka ku jira afka meela ka xadxada meesha bugtiya fartaa is-og soo ma dhahaan marka waa lagu dhaga hadlayaa hadhow marka iyagaa indhahooda iyo qaabkooda marka laga yaqaano marka iyaga hadalka lagu adkeynaya hadday tacaddi cad ay la yimaadaan oy maaragtay waxyaalo qabaaxo sharciga ku xadgudbaan ama wax dilaan ama waa la qisaasayaa ama ay waxadaan waa la jeedlayaa xaq waa lagu oogaya dhahn waa lagu kulaynayaa marka yaa ayuha nabiyu nabiyow jaahidu lkufaara gaalada la jihaad iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta waqlud calayhim kuna adkaab yacni xag dagaal haddii ay noqotona gaalada waxaa layidhi fa imaa tadqifannahum fi lxarb dagaal haddaad isaga hor timaadaan fasharid bihi man khalfahum nabarka aada ku dhigto iyo sida loo cadaadiyo ayaga iska dhaafi kuwa milyanis kilomitr oo jooga ha cabsadeen ha yidhahdeen maxamed iyo asxaabtiisa muslimiinta wax loo geli kara maaha laakiin hadda gaal meel kasta in wuruud iyo lagu soo dhaweeyo la yidhahdana isticmaarsada istibaadsada kaalay wax diintu taqaano ma ah ma garat waa shuqul munaafiq waa ma garat munaafiqiinta zamankaa taqaan laakiin islaamku waxaas ma yaqaan waqlud calayhim kuna adkaa adduunyada waa saasa weeyo waa haddaadan shac iska aada dhihin gaalku dayn maayo aakharana maxaa u yaala adduunkada muminiinta lagu sallidayaa waa layska celinaya aakharana maxaa u yaalo wa ma'waahum hoyaadkooda aakharana jahanamu jahanamo waayo wa bi'sa almasir waa meel kolley ilaahay tiis waa u diyaariyey laakiin muslimiinta tii lagu faray inay iska celiyaan gaalada bilaadooda ay ka ceshadaan iyo xurumaadkooda ayagaa gabay taa markaa cizigoodiina waa weynayaan ajarkoodiina marka waa weynayaan ma garan ayaguna hadday diintii ay dayacaan oo bal ay cawaan u noqdaan iyagana waa lagu cadaabaya kuwaana cadaab markastaba waa u diyaar waay walciyaadu billah wama-waahum meeshay u hoyaadayaan jahannamu waaye wa bi'sa almasiiru meel loo ahaado ayaa xun guri la aadoo la dego waa meel xun jahanamo meel inta loo soo sahniyo loo horseedo reer lagu furto qof oo mustaqbal ka dhigto ma aha laakiin ummadda inaad waxaad u jeedaa ilaa man casamahu allah in nin walba oo jahanamo diyaarsanayo walciyaadu billah boosasaa jahanamo laga cabiranayaa camalka la samaynayo badankooda ilaahi hanaga koriyo subxaana wa tacaala marka waxaa umarda ummadii badankeeda de gaalada waa u cabiran tahay dadkii kaloo xataa muslimiinta ahaana diinta inta laga jeestay in si fiican jahanamo boos looga cabirnaad mooda ilaah naga kori ilaah hana hanuuniyo wa bi'sa almasiiru meel loo ahaado oo guri laga dhigto meesha ugu xun waayo marka dadkeen uun jahanaba cabiranayaan caqliga iyo camalka la sameynaya iyo fasaadka iyo nifaaqa iyo waxa dhaca iyo dhibka waa un adiga kasoo qaad dad jahanabo gurya ka cabiranayo kasoo qaad walciyaadu billah ilah haduusana ilaali daraba allahu mahala liladiina kafaruu imra'ata nuux halkan wuxuu noo sheegayaa gaal rabaayad ma galo gaal rabaayad ma leh xiriir oo qof muslina ou la xiriiro ama ou la dhasho ama isqabaan waxba u tari mayso gaal wax anfacaya lama arko marka gaalnimo in laga fogaado waayo low qofka ugu fiican aad la xiriirto mise aabbo uu kuu yahay mise adeer mise zawj uu kuu yahay oo gaal aad tahay walciyaadu billaahi wax ay kuu anfacaysa lama arko daraba allaahu ilaahay wuxuu u qadaray mahalan maahmaah buu u qadaray ma garat liladiina kuwii kafaruu kufriyey maahmaah buu u sameeyey oo inaan gaalnimo hadduusa qofku ka toobadkeni iimaan layi uusan la imaanin xiriir qof muslina ama nabi aada la xiriirto inaysan waxba kugu daraynin wuxuu ugu maahmaahay imra'ata nuuxin wa imra'ata luud nuux haweentiisii xaaskiisii iyo luud xaaskooda gaalow marnaba inaadan dheef aada lahayn walow khayru khalqillahi haddii aada la xiriirto waxaa gaalada loogu maahmaahay bal ku cibro qaataa la yidhi haweentii nabi nuux iyo haweentii nabi luud haye xiriirkoodu heerkou gaaray kaanataa labadaasi waxay ahaayeen taxta cabadeyni laba addoon oo min cibaadinaa addoommadeenii ka midoo saalixayni wanaagsan oo nabiyaal ah oo rasuul ahay ahaayeen allahu mustacaan marka yay xiriir la lahaayeen oy gogol u ahaayeen laba addoon oo saalixiinuhu nabiyaal ah maxay sameeyeen marka iyakii ambiyadii ma rumeeyeen ma raaceen mase gaaladii la safteen fa khaanataahumaa way khiyaaneen khiyaanadan sida ibnu cabaas iyo mufasiruunta ay sheegtay ma ahan waxaan khiyaano zawjiyo gogol dhaafka la yidhaahdo ma aha oo ibnu cabaas wuxuu ihi wallaahi maa baqad imra-atu nabiyin nin nebi a naagtiis xumi iyo gogol dhaaf oo zino lama imaan khiyaanadoodu maxay ahayd waxay ahayd haweenta nabiyullaahi nuux dadka ku jees jeesaya ayay ka mid aheedo waa majnuunkan yaan la raacin hadday dad rumeeyaanna kuwa jabaabirada intay uta hebel iyo hebelaa rumeeyey markaasaa inta lagu soo duulaa la baabi-inaya dadkii rumeeyey waxayna uga jeesjeesi jirto diinta shirkiga iyo balaayaday wax ka dhisi jirto midda nuuxna maxayd khiyaanadooda ayadana qoomkeeda ayay waxa baktiga ugu kaalmayn jirta hadday diyaaf iyo dad ay aragto meelahaas maraya kaalay oo qashinkan ka fara qabsaday dhihi jirto raggay ugu yeeri jirto marka khiyaanadoodu waa saas weeye ee ma aysan ahayn inay iyagu gogol dhaaf ay la yimaadeen saas oo kale wey khiyaanadaasi marka la yimaadona ma aysan rumaynin umana aysan gargaarin dacwadii uma aysan gargaarin arrintaasi marka falam yuqniyaa labadoodii oo nuux iyo luud ma deeqin oo waxba uma tarin canhumaa xaggooda min allah ilaahi xaggiisa shay-an shayna kama deeqin wa qiila waxaa la yidhi udkhulaa gala annaarta naarta maca daakhiliina kuwa la gelaaya la gala meesha marka mabda caamaha ku jiro oo qofku hadduu camalkiisa oo xun yahay qof wanaagsan baan la dhashay ama ku hoos noolahay waxba kuu tari mayso gaar ahaan hadduuba qofka iimaanba uusan lahayn hadduu ahlu tawxiid yaha lagaba yaabo inuu shafaaco uun khayr uu soo galo marka labadaas haween markii ay kufriyeen oo qoomkooda ay ku saacideen kufrigii iyo fawaaxishtii nabiyaa i qabay waxba ma tarin soo maha dhinac marka waxaa looga dhaga hadlayaa muslimiintao dhanna waa lagu hadlayaa haweenkii nabigana waa lagu dhaga hadlaya waxaa leeya iska jira nabiga inaad maaragtay aada adeeci weysaan ama aada dhibtaan sababtoo xiriirka iyo qabitaanka oo idin qabo haddaadnaan mabda-a wanaagsan iyo taqwada aadnan ku raacin waxba idin tari mayso yaa nisaa annabiy man yaqnud minkuna lilahi warasuuli lastuna ka axad min annisaa in itaqaytum waman yaqnud minkuna lilahi warasul tacmalun ajraha maratayn marka waxaa waa la hadiday soo maaha muminiintoo dhanna hadiday ku tahay nasab waxba kuma tarayo man badaa bihi camaluhu lam yusrix nasabu qofkii camalkiisa uu la gaabiyo nasab waxba uma tarayo nabiguna calayhi salaatu salaam markii dacwada uu la jaray muxuu dhahay qabaa-ilkii quraysh yaa quraysh yaa bani cabdimunaaf kida kida mid walba waxuu ku dhahay ishtaruu anfusakum fa inii laa uqniya cankum allaa shay nin walbaba naftaada naar ka badbaadi faatima waxuu dhahay xoolahayga i warsa waxaa rabtid ayde safiyo abcam hebelo kida kida soo wada mara nol xere naftaada badbaadi ilaahay rumeey xoola waa ku sii kara laakiin ilaahay haddaad rumeyn weyso waxba kaagama qaban karo adeerkiisii difaaci jiray abu aalib markuu shirkigu ku dhinta naar lagama korin waa laga fududeeyey laakiin asagu fududayn uma hayso markii labada raysma gaarto dabka laga geliyo naarta oo maskaxda ay karkarto wuxuu isleey wax kaa cadaab badanba ma laha walciyaadu billah halka waxaan ka fahmaynaa khuraafiyiinta iyo shayaadiinta dhaha anagaa kuu shafeeceyna dembigaaga anagaa qaaday waayaha maaragtay muridii laa takaf washdax waqani wafcal maa tashaau falismu caali muridii laa takaf habaqin washdax iska iska dheeldheel waqani iska hees wafcal maa waxarfa anta caali khalaas anaa ku daba ku saara shacabdilqaadir dhawr ku saara shacabdilqaadir wax ka cabsi banaan lama ahay nin muwaxidoona aha soo maha quraafina ma ahayn madab ashcarina ma ahayn salafi u ahaa caqiidada rumaysan xambali ah xataa shaafici ma ahayn soo maha meel iska soo madhabna iskama soo askumaan waa nin xambali ah ashcarina ma la soo galo suufiyana lama soo galo nin muwaxidow ahaa naftiisa tarbeeyo oo maarata amraasha nafta yaqaan marka waxay isku baab yihiin iyo meela iska soo galaan midna lama arko dad ayna shuqul ku lahayn ay soog iyaga maaratay ay la qabsanayaan marka dad ay isku baab mari karaana maaha ninkaas waa nin xambali ah oo caqiidadiisa ay salaf ka too sifaadka sugaya soo maaha waa nin maaragtay caarifoo ilaahay yaqaanay ilaahay ka baqaayay baabkaasoo dhan iyo khuraafaadka waxaan wax balaaya soo aliftay waay wuxuu isagu alifay iyo munaaqib iyo midna ma ah wax qof diin yaqaan fiqiga wuxuu ka bartay ibnu qudaama markuu kitaabka alkhiraqi uu soo akhristay qiraacadii uu kusoo akriyay sharxiisu muqniqan ku qoray muqnigan oo qoray wixii uu kasoo faa-iideystay ibnu qudaama shacbdulqaadir jeylaan oo kitaabkan hadda kutubaha islaamka oo fiqiga ugu weyn kutubta waaweyn oo kamida la ictimaado kutubaha la amaano isaga iyo tamhiid ibn cabdilbar iyo majmuuca imaamu nawowi iyo maaragtay almaxalla ibn xasm iyo kutubaha fiqiga lagu ammaano ixda alkutub fi lfiq ayuu ka mid yahay isagaa laga soo qoray muriidii waa taqaba ku yaalla hal xaba ugu yaalla lama arko cilmiga laga soo qoray muqno ku yaalla kitaabkiisa qunya waa yaalla aniga iyo bari iyo waxaan soo noolaya iyo malakulmooda arwaax ka soo qaada midna kuma yaalo marka halkaasi marka ay ku baaba-day nacam darab allahu wuxuu qadaray maalan mahmaha ilaahay wuxuu uu qadaray liladiina kuwii kafaruu kufriyey inay ku cibro qaataan oo qof muslima ay la xiriiraan walow nabi allah ka dhigay aynan wax taraynin imra-ata fircawn imra-ata nuuxin wa imra-ata luut xaaskii nabi nuux iyo xaaskii nabi luut dadka qof muslimna say ugu dhowaayeen iskaba dhaafe kaanataa waxay ahaayeen taxta cabdeyni laba adoon oo min cibaadina kamida saalixin wanaagsan oo laba nabi ah oo rasuul weliba ah fa khaanataahumaa way khiyaaneen oo macnaa dacwadii ku khiyaaneen oo iimaankii ku khiyaaneenoo mana aysan rumaynin qoomkoodana sharta u kaalmeyn jireenoo naagta nabi nuuxa u kaalmeyn jirtay in lagu jeesjeeso iyo dadkii mu'miniinta rumeeya inay soo jaajuusto markaa la cadaabo ta nabi luudna waxay ku jeesjeesta martida iyo dadkaas inay tusto si qoomkooda ay xumo ugu sameeyaan fa khaanataahumaa way qiyaaneen falam yuqniyaa nabi nuux iyo nabi luud ma aysa deeqin canhumaa labadii haween minallahi ilaahay xaggiis iyo cadaabkii iyo gaalnimaduu u qoray shay-an waxba kama tarin waqiila waqiila waxaa la yihi udkhulaa gala annaara naarta maca adaakhiliin kuwa gala ilaahan ka maqal hadalka waa hadal xanuun badan qof walba waxaad suuraysaa ilaaha ka maangaltee haddii maanta ilaahay ku yiraad udkhuli naara maca adaakhiliin acuudu billah ilaahan ka maangal ya bal qof walba suuraysto bal jahanamo adoo lagu hor istaajiyo leeyahay la gal jahanamo dadka galayo gubasheedii waxeeda suura ilaahan ka maangala subxaana wa tacaala waxaweye qur-aanka waxaa aada dadka u fahmsay waxaa weeye inaa maskaxaada aad kor u qaadid bal mowqifka haddaad joogi lahayd maada maa maxaa waxa kaa horeeyan ay jahanamo yihiin waxa amarka bixina alla ou yahay waxa amarka fulinaa zabaaniyadii ay yihiin walciyaadu billah waxa kaa horeeya lagu taxaabaana jahanamo ay tahay waa mandar fadiica ilaah naga kori biasmaakilxuswaatkalxula waqiila waxaana lagu yiri udkhulaa gala waxba idin tari mayso nabigii nabiyaalkii idin qabay annaara naarta maca daakhiliina kuwa galaya wadaraba allaahu ilaahay wuxuu u maahmaahay maalan maahmaha wuxuu u qadaray liladiina aamanuu wuxuu ugu maahmaahay hadday ayagu iimaan la yimaadaan oo ay daacad la yihiin hebelaa la dhashoo gaala iyo hebelaa qabi iyo hebelaa saaxiib la aha iyo waa ina hebel inaysan waxba u dhibaynin oo sidqigooda iyo runtooda iyo ikhlaaskooda aysan waxba uga dhibaynino waa ina hebel aan lagu cadaabaynin ama hebelow la dhashay ama hebelay isqabaan waxaa loogu mahmahay imra-ata fircawna fircown xaaskiisiyo aasiya bintu musaaxim ma garat in waqti ay tiri yee qabay adduunkale ninkii ugu jabaarsanaa oo yihi anaa rabbukum laclaa ninkaasaa qabay id waqti qaalad ay tiri rabbi bni lii ilaahu ii dhis cindaka agtaada beytan guri iiga dhis filjannati jannada wanajinii ilaahuna iga kori min fircawna fircoon iyo wa camalihi waxuu samaynayo isaga daatadiisa qabiixa iyo camalkau samaynayo intaba iga kori wanajinii iga kori min alqowmi adaalimiina qoomka daalimiinta kufriga iyo shirkiga iyo ilaahnimo sheegashadooda inaan maaragtay wax la wadaagsado kufrigooda ama aakharo meel aan kula sugnaado ilaahu iga kori marka ayadiina maadaama ay rumaysay fircawnaa ku qabay ilaahay kuma uusan cadaabin subxaana wa tacaala ee iimaankeedii baa laga aqbalay marka qofka muminow haddaa adiga iimaan la timaado inay hebelaa tahay hebelaa kula dhashay hebelaad isqabtaan ama hebelaayad isqabtaan ilaahay ma kugu cadaabay adiga iimaan khaalis farajowna kugu firi kara walow haween ninka waxaaba dhici karta yani nooc min ataxarur inuu leeyahay laakiin haween oo boqortooyo villadeed iyo qasrigeed ku jirta say xornimadaas u hesho nicmadaas adduunyo uga dhex baxdo oo qabdadaa fircoon uga baxdo waa adagta laakiin ilaahay subxaana wa tacaala hidaayada meel walbuu geli karaa marka waxay yidhahdaan mufasiriintu iyo culamada taariikhdu qaar waa reer banu israa-iila ahayd baleyn qaarna wuxuu leey ina adeerkeeda ahayd laakiin ilaah unbaa hanuuniyey subxaanahu wa tacaala had iyo gooraale way warsan jirtay muuse iyo fircaan waxa dhex mara markii la yidhaahdo muuse adkaaday xujadii risaalada way ku farxi jirtay ilaaha ku shukri jirta adiga markadaba fircawn markuu ogaaday inay mu'mino tahay iyo cadaabo cadaabkii uu ka badiyey ka badiyey ka badiyey markii cadaabka uu ka badiyey ay alla barisa ilaah inuu iimaanka uu ku sugo isagoo cadaabay marka waxana dhagax weyn ha lagu soo tuuro dhagaxii marka la rabo in lagu soo tuuro ilaahay ay barisay subxaana wa tacaala naftii baa laga qabdooday booskeedii jannadana waa la tusay dhagaxiiba waxuu kusoo dhacaba jirkeedii iyo meyda saasay mufasiriinta ay maaratay ay warinayaan kollay qof ilaahay uu karaameeyey subxaana wa tacaala marka qofka mu'minkaahu haddaad ilaahay rumayso adigu hebel aada la xariirto iyo hebel waxba kaa dhibi mayso daraba allahu ilaahay wuxuu yeelay maalan maahmaaha wuxuu u yeelay liladiina aamanuu wuxuu ugu maahmaahay haddaa adugu mu'min tahay oo jaad tahay alla dhab aa tahay inaysan waxba kaa dhibaynin mujtamac gaalan ku dhex noolay qof gaalahan la dhashay gaalaa aabahaya gaalaa wiilkaygiiya gaalaan isqabnaa aysan waxba kaa dhibaynin sababta hadda gaal in isqaba hadda lama ogola ee ahlu kitaabku bisaa la ogolyahay oo weliba xagga oo ragga bisaa loo ogolyahay gabadh ahlu kitaab inuu guursado imraata laakiin waagi hore sharcigo mashruucu ahaa imra-ata fircoon ilaahay ugu mahmaahmay mu'miniinta iyadoo gabar oo haween ah oo qoyskii boqortooyadu ku jirta villooyin iyo adduunye isdhex taalla oo adduunkaas sidii looga safra waxbay u baahan tahay iimaan haddana ninkaas kibrey tahdiidkiisa iyo maaragtay qabdadiisa iyo cadaabkiisa iyadana ku sabarkeeda ya iyaduna waxay u baahan tahay iimaanay u baahantah marka laba arimood ay ku sabranta inay guri boqornimo ay ka dhex baxdo oo markaa tacdiib iyo dhibaato u dhex baxdo laakiin maxay ka dooratay guri ilaahay agtiisa jannada id waqti qaalad ay tir intay rumaysay rabbi rabbigeeyo ha imraat id qaal rabbi bni li ilaah ii dhis cindaka agtaada beyton guri filjannati iga dhis marka cindiyada allay hormarisay cindaka beytan marka culimmada waxay dhahaan hada min rujxaani caqlihaa bay kamid tahay sababtoo ikhtaarat ish aljaara qabla daar deriskay dooratay daarta ka hor wanajini iga kori min fircawna wa camalihi camalkiisana iga kori wanajini iga kori min alqowmi adaalimiina qowmka daalimiinta walidaalika maaragtay axaadiis badan ayaa fadligeeda kusoo aroortay nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam kamula min arijaali kathiir rag badanaa kaamil noqdow dhah walam yakun min annisaa ilaa aasiyatu imraatu fircawn wa maryama bnatu cimraan wa khadiijatu bintu khuwaylad intaasaa kaamil noqotay wa ina fadla caa-isha cala annisaai ka fadli thariidi calaa saa'iri dacaam cuntada hilibka iidaankaa leh say cuntada kale uga fiicantay uga fiicantaha nacam afdal nisa ahli janna khadiija binti khuwaylad wa faatima binti maxamed wa maryam binti cimraan wa aasiya binti musaaxim imraatu fircawn markaada fadligaas faraha badan ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala o wa maryama bnata cimraan wadaraba allahu mathala aladiina aamanuu wuxuu u qadaray usoo qaday maryama bnata cimraan gabadha la yiraaha ayuu usoo qadaray ayadoo wakti reer banu israa'iil fasaadka uu ku badnaa ay joogtay ayay haddana waxay muujisay khayr fara badan waalidkoodaba khayr fara badan buu ahaa allatii gabadhaasoo axsanad ilaalisay farjahaa cawradeeda ilaaliso xumo iyo zine iyo faaxisho ka ilaalisayo qof busta qiimad aheyd fa nafaknaa waxaanu afuufnay fiihi farjigii waxaan uga afuufnay min ruuxinaa ruuxeena uga afuufa oo jibriilaa loo soo diray fatamahala laha basharan sawiyan bini aadam isaga soo dhigay qaalat inii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya cifadeeda fiir gabarba hadday na arto waa inay ka shakiso qaalat waxay tiri inii acuudu biraxmaani aan ka magan galay minka xaggaaga in kunta taqiyan haddaaba taqi tahay aan isbadbaadin markaasuu yihi anigu nin xumidoono maani inamaa ana rasuulu rabbik rasuulka ilaahay uu soo diran ahay liahaba laki ghulaaman zakiin ilmo fiican saan kuugu hibeey ee siday ugu hibeynaya wa halkaan meeshan jeebka ayuu wax kaga afuufay marka neeftaasna ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ku uureysato ilahay wax walba waa awooda sida manida raggaba markay ugu dhacdo ay ula falgasho ilmo u noqdaan neef malag loo soo dhiibay inay uureyso ilaah awood u leeyahay subxaana wa tacaala sababtoo aadam min geyri ab wa umuu abuuray xawa iyadana feeraa laga abuuray hooyo lagama abuurin soo maaha ciisena waxaweye min umin biduuni abina laga abuuray dad kalena aabbihi hooyo si qudrada alle loo muujiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala anhu laa yacjizu shay waxba inaysan cajis gelinin subxaana wa tacaala marka waxaa u qadareen wadaraba allaahu mahalan ilaahay wuxuu u qadaray maahmaah liladiina kuwii aamanuu wuxuu ugu maahmaahay qofku haddii uu rumeeyo xataa haddii uu gabar yahay oo zaman fasaaday ay joogto hadday iyadu wanaagsanaato xataa iyadoo gabar ah oo dadkeedii khayr ay kala soo dhex baxdo inuu ilaahay wanaaggaas oo ka aqbalayo oo karaameynayo soo maha qof daciifa qof qawiya qofkii asagoo khayrka la yimaada ilaahay waa karaameynaa subxaana wa tacaala allatii taasoo axsanad ilaalisay farjiha farjigeed ilaaliso xumid iska ilaaliso oo cifa uu ilaahay ku ammaano haddee gabdhana waxaa lagu ammaano cifa ugu weyn soo maha gabar ammaanteed ugu horeysa waa maxay alcifa inay xumida iyo zinada ay ka dhowrsantahay sababta waa beertii ilmaha xalaashaa wey fa nafaknaa fiihi waxaanu ku afuufnay farjiga waxaan uga afuufnay min ruuxinaa ruuxdan halkan jeebka waxaa la dhaha diraca afkiisa iyo meesha kuleetiga anagu aan dhahno iyo diraca meesha qoortaha ayaa jeeb la yidhaha halkaas uga soo afuuf neeftii baa soo baxday marka meeshii ilmogalaankay gashay ilaahay baa ka abuuray subxaana wa tacaala marka ruuxdii waxa weeye maaragtay xag waxaa alla loogu alleyfinaya maaha ruux alla oo kamid a maahan waa makhluuqiisa laakiin waa litashriif waa iyaga kuwa nasaarada markay waa ilaaha alle kanay ta-wiilsanaya waxay leeyihiin ha ruuxda waa qeyb ilaahay kamid a baarta ufdagood ay dhahay laakiin maya ruuxda mid ilaahay oo abuuray waayo laakiin limaada udiifa litashriif waa soo ma saas oo kale ilaah waa la sharfaya sida aadam la yiri wanafaktu fiihi min ruuxi waa ruux khaaso waa tashriif limaa khalaqtu biyaday gacantiisa ilaahay ku abuuray waa tashriif soo ma wasadaqad wayna rumaysay bikalimaati rabbiha rabbigeeda kalimaadkeeda wa kutubi kutubtiisa marka qof aqoon lahay ahayd ilaa tasdiiqa aqoonaa ka horeeya cilmi bay u yeelatay kutubtii alla subxaana wa tacaala waana rumaysay oo cilmiga maxaa ka horeeya cilmi naa ka horeeya faclam anahu laa ilaha illa lah waayo wixii haddii ay baratay ma kutubu xooray noqotay mase waa ku camal fashameye wa kaanad waxayd min alqaanitiina kuwa alla adeeca marka saddex shay oo kala qiim badan lagu ammaano awalan xumida inay ka fogaatay iyo macaasida oo maxaa u daliila axsanad farjaha waxaa koo lagu ammaanay cilmi iyo iimaan wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubihi maxaa koo lagu ammaanay daaco inay ilaahay isu dhiwto idaaco badneedo wa kaana min alqaanitiin saddexdaa qofkii hela cilmi naafica iyo iimaan camiiq ah iyo xumidoo laga fogaado iyo daaco wanaagsan maxaa ka maqan qofkaas maxaa ka maqan khayrkii dhammaada waa uu soo koono waxay la tahda intaas lagama badi karo malayna halkaas inoogu joogo sala allahu calaa maxamed nabi wala saxbi